dhisida golaha deegaanka ayaa waxay ahamiyad gaar ah siinaysaa bulshada sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta arrimaha doorashooyinka wadatashiga iyo wacyigelinta bulshada ee gogol xaarka gedi socodka dhismayaasha golaha deegaanka ayaa wuxuu ka mid yahay tiirarka dowlad dhiska iyo maamul wanaagga gudoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose iyo gudoomiye ku-xigeenka ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadleen muhiimadda ay leedahay in la dhiso golaha deegaanka ahmiyadda ay reer kismaayo iyo guud ahaan reer jubbada hoose ay u leedahay dhisidda golaha deegaanku golaha deegaanku maxaa ahamiyaddu ay u leedahay bulshadu bulshadu midda koowaad ay u leedahay waxay tahay waxaan ognahay in la idiin keeno maamul dhisan oo lasoo magacaabay oo degmadu ay leedahay ama meel kaleba ay leedahayba laakiin marka la yeesho golo deegaan waxay authority ay kusoo noqonaysaa agoodda ay kusoo noqonaysaa waxaa weeyaan waa shacabka runtii golo deegaan in la yeeshto waxaa weeyaan bilaawga dowladnimada weeyaan oo sababtoo ah dowlad shacbiya marka laga hadlayo waxay ka bilaabanaysaa dhisidda golaha deegaanku oo ah golaha baarlamaanka oo dowladaha hoose ah saas jaranjar weeyaan ilaa iyo madaxweyne annaga waxaan raalli ka nahay mar kasto in la dhiso golo deegaan waayo golaha deegaanka waxaa soo gelaya haween haweenkaasna waxay noqon karaan gabdha horumarka haweenka ka shaqayn karaan ee musuq maasuq aan lahayn ee dhaqaalaha si fiican ooga shaqeeya soo dhaafnayna waxa dadka